wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa guddiga joogtada golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland u gudbisay xeerka hindissharciyeedka ilaalinta gargaarka ah bani-aadanimada xeerkan waxaa soo diyaarisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland xeerka loo gudbiyey golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland waxa uu xoojinayaa sharciga iyo weliba hanaanka loo maro hubinta in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan islamarkaana laga hortago in lasoo farageliyo ama la hakiyo inta uu socdo gargaarka la gaarsiinayo dadka baahan kulanka lagu soo gudbinaya xeerka waxaa shir guddoomiye guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan waxaana uu soo dhoweeyey xeerka loo soo gudbiyey isagoona cod gacantaaga geliyey xeerka halkaasina lagu ansixiyey kadib guddoomiyaha ayaa la hadlay warbaahinta fadhigeenan maanta wuxuu noqon doonaa in ay wasaaraddu qaybiso una sheegto baarlamaanka xeerka iyo qaabkiisa marka maadaama uunu baarlamaanka hadda si rasmi u furreen guddiga joogtada xubnihiisaa jooga marka wasiir soo dhowaada marka xildhibaanada ka soo qaybgalayna aad bay u mahadsan yihiin dhanka kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray xeerka hindis sharciyeedka ilaalinta gargaarka baniaadinimo mudane guddoomiye xeerkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa xeerka ilaalinta hindisa sharciyeedka ilaalinta gargaarka iyo maareynta musiibooyinka magaciisa wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka diyaarisay khubara ka soo shaqaysay muddu soo socday ujeedooyinka iyo waxyaalaha keenay iyo baahida loo qabay xeerkaasi waad wada garan kartaan ka wasaaradahan waxaan ka shaqayno waxa weeye waa gargaarka dadka loogu talagalay tabaalaysan waxaa jiray oon isdhihi karaan kusoo koobi karaa laba barnaamij ama laba qodob baan kusoo koobi karaa baahida xeerkan inaan abuuro keenay kow labada kun iyo saddex iyo labaatankii ama labiyo labaatanki ilaa saddex iyo labaatankii soomaaliya waxaa si guud ahaaneed eed ah u timid oo lagu eedeeyey inay jirto lunsasho iyo leexsasho iyo si xun u isticmaalid gargaarka loogu talagalay bulshada soomaaliyeed loogu talagalay in la hubiyo in gargaarka bini-aadminimo loo isticmaalo sida loogu talagalay in la xoojiyo daahfurnaanta iyo in sida saxda ah waxaa weeye loo maareeyo dadka loo gaadhsiiyo aysan dhicin leexsasho iyo khaladaad inaysan dhicin